waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sidaan toddobaadkii hore ku ballan qaaday maantana waa tusaalayaal ku saabsan gabyaagu isaga oo murti kula baxaaya markuu ku harqabsado wax aan dad ahayn sida xoolaha dabjoog ama ciddoodkii ay ahaadaanba iyo sidoo kale dugaagga shabeelka iyo dhurwaagu ay ka midka yihiin waxaan ku mala weynahay weli inaydan xusuusataan gabaygii digashada ahaa ee hadda ka hor barnaamijyadan midkood aan ku soo qaaday waa gabaygii uu tirin jiray allaha u naxariistee xuseen cali jiis kadib markuu sun ku laayay waraabayaashii mudug ee abaartii cadhooley hasha irmaan iyo saca dhaysiye ka cunay dhinaca kalena maansadii loogu halqabsaday wax aan dad ahayn waxaa iila foolaadsan gabay uu ismaaciil mila lahaayo uu ugu gabaday tilmaanta tabaaraha abaartii iyaduna kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo kontonkii waqooyiga dalka ka dhacday abaartii lagu naaftay ee siigacasi ay u bixiyeen sida la sheegay ismaaciil oo awalba maaganaa qoob culayska abaartaas inuu wax ka yidhaahdo ayaa arkay baa la yidhi shimbir geed dusi saaran oo aan cida kala joojinayn kolkaas bay la noqotay in isaguna uu abaarta u adkaysan laayahay waatuu dabareer shimbirka u caqli celi is yidhi waatuu dareensiiyey in dhibaatada cimiladu isaga aanay ku koobnayne ay dad iyo duunyaba saabatay noolo walibana wuu la ildaran yahay waxaan u jeedaa gabaygiisi caanka noqday ee guuguulaha uu ugu halqabsaday kaasoo sida la wariyey wax uu tiriyaba ugu dambeeyey guuguulihiiyow haddaad guga u ooyeyso haddaad mooday keligaa inuu gubaya jiiraalku ama aad gabooyaha ku marangab aad la diidayso giddigood addoomaha waxaa gaaray saban weyne abaar gaagmareebaa dhacday iyo gaadamoo kale eh gartaa ma aha keligaa inaad gaar u cabataaye guumays cirarabaane hee waranku gaarsiin intaasi adar bay ahayde sida faahfaahsan waa gabaygii uu ugu soo bandhigi jiray wixii dhib ahaa ee abaartaas noolihii ifka joogay kala soo gudboonaaday dabadeedna isagoo guuguulaha ugu dardaar warinaya hadduu cida iyo cabaadka dayn waayo in looga dari doono waa gabaygii uu kaga bixi jiray gurxanka iyo cabaadka iyo haddaad gooha damin weydo adigaaba lagu gaarayaa gooshkan dabadeede gaagaabso oo aamus yaan gaar lagaa qabanin gabaygaas guuguulaha haddii saddex sano laga joogo ayaa waxaa soo baxay mid kale oo isagana shimbir loogu halqabsaday waa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii waxay soomaalidu isla dhex maraysaa gaar ahaan tii xamar joogtay war aan markaas aad loo hubin asii goor aan dheerayn rumoobi doona kaasoo ahaa dagaanka soomaaliyeed ee hawd loo yaqaan in ingiriis bixiyey oo etoobiyadii xaylasalaase uu ku wareejiyey dhulba magac lehe kani waa hawd weligiisba degaan xoolo dhaqatada soomaalida lafdhabar u ahaa welina u ah sidaa darteedna in cid kale ka taliso ay guuldarro u aragtay waa la wada oogsaday markaas baa la isguubaabiyey meel walbo ay joogtayna mar saddexaad godobtaas uu ingiriisku ka galay soomaalidu way ka dhiidhigay way ka gabayday oo maansayahan aan si tiiraanyada wax uga odhanin wuu yaraa raggii haddaba arrintaa inta dhab uga murugooday ka gabi kari waayey way badnaayeen maantase waxaan halkaan allaha u naxariistee ka xusayaa gabay uu baryahaa tiriyey maansayahankii halgamaagana ahaa ee cali xuseen la odhan jiray miyi iyo magaalaba iyada oo tiiraanyadii hawd ay soomaalidu la tiicayso ayuu cali xuseen goor habeena gogashii isku tuuray inuu seexdo ayuu rabaa wayse ka soo dhici laadahay kolba dhinac buu isu rogaa indhaha ayuu si qasaba isugu qabtaa markay wax u tari waayaanna wuu kacaa indhawaanaba reer xamar buu ahaa naadiga s y l ayuu u badnaa caawise wuxuu il iyo baal isla saari la'yahay waa hawdkii uu ku soo barbaaray oo wareegay ama markuu wareegi lahaa ay baalmo yaruuni ka xigaan kastaba ha ahaatee wuxuu marba dhinac isu rogaba hurdo iyo soo jeed waxa u dhexeeya ayuu galay gadaalkii markaas buu riyooday geed uu harsanayo ayaa waxaa soo fuulay shimbir soomaalidu ay kol galow ku magacowdo mar kale ay cidow ugu yeerto mar saddexaadna intay dhadigayso ay fiin u taqaano ay sharaysato fiintii ayaa joojin weyday oorin ay tiiraanya ku saynsaaban tahay oo tii lagu yiqiin si walba uga duwan cali baa kolkaa isweydiiyey oo talow meeshani degaankeediiba ma ahee maxaa fiinta soo dalka kiciyey haddana intuu isu jawaabay ayuu yidhi hawdkii ay degi jirtay hawdkii ay abidkeed ku dhaqnayd hawdkii aan cidina kula murmi jirin ayaa madaha laga cayn wareejiyeyoo ay la ooyeysaa aniga ayayna ila mid tahayoo xasil iyo hurdaba way kala tageen cabbaar isaga iyo shimbirtii hadday sheekaysteen ayuu si keliis ah halkuu jiifay uga soo booday dabadeedna intuu sag muggii u fadhiistay ayuu wixii labadooda dhex maray gabay ka tiriyey waa berigiina u mariyey dadkii uu la kulmay gabays oo cali xuseen uu u habeeyey habmasraxeedka aan maansada soomaalida ku badnayn wuxuu ku wada hadal siinayaa isaga qudhiisa iyo shimbirta oo marka hore iska soo taagaysa inay afkaba u furto hase ahaatee kol dambe ayay oggolaanaysaa inay weydiimihiisa ka jawaabto dabadeedna intay haddiiba is-afgartaan ayay labaduba silica soomaalida haysta isla soomaalida ku eedaynayaan waxayba fiintu ku doodaysaa hadday mid ahaan lahaayeen inay soomaalidu afrika oo dhan gumaysiga ka xorayn kari lahayd iyadana aan cidi ka edideen kaymihii hawdka ee dhirtooda ay kolba mid u bixi jirtay wuxuu yidhi fiin yahay adaa ololayo oohin ceelsadae haddii aan laguu imanin waad aamusi lahayde maxaad aragtay waan kula qabaa urku taalada ah waxay tidhi ilaahaa haddaad aada u garanayso oo aad islaam tahay idaa waan isdhaysnahay waxaan idhi qofkii io abhiyaa wuu ammaan heliyey ashahaadda iyo waan aqaan aayaddii nebiye ha yeeshee ilmada kaa dhacday iyo umalka guudkaaga iyar iga sheeg waxaan rabaa inaan ogaadaayb waxay tidhi inkaar buu ku go'ay odaygii soomaal awlaaddii uu dhalayna waa sida adoogood hadday uliya diirkeed yihiin rag iska eegaaya afrikadan ma joogeen nimaan aabba ku lahayn ayax kuma dhaleen kaymihii ubaxa weynaaya anna aydii aan joogi jiray kama abraareen waxaan idhi ibdiina laga qaad aad ahaan jiray waataan la kala iibsadaanna la ogeysiinna oo daaba laga goynayaa irankii laasoodee meeshaad ilmaha dhigan lahayd uun kalaa degay sheekadu markay halkaa u marayso ayay fiintu cali ka jeensanaysaa markaas bay sidii wax dhageele dhulka soomaalida si toos ah ugu warramaysaa waxay u sheegaysaa in aanu dad lahayn inuu baylaha yahay in kuwii daafici lahaa ay iyagu isku maqan yihiinoo birta isu lisanayaan ninbana uu kan kale amrayga la raadinayo cali baa kolkaa inta u jiibiya doodeeda madaxa u ruxaaya isaga oo gabaygana ku soo gebagabaynaya nacabkeeda kolba dhinac ka soo halgaadaya soomaalida in aanu u muuqane ay aanada dhexdeeda uun ku howlan tahay iyadoona ay geesi isu tahay waxay tidhi dhulyo wayheladaa ma laha iimaane ilaaleeyey oo dunida waa ugu iliitaane iyagaa amleyda isu sida eeba xoog badane intay ayla kala qaadayaan aasan mahayaan waxaan idhi nintiisaba anfacay agab haddaad moodo umar iyo adoo gaajo qaba oo colku eryaayo haddaad aqalka ugu soo gasho ood magan ku soo aado ul buu kaaga reebaa wixii kaa itaal badane ha ku oomin doqon kaama rido aarku sii sile waxay tidhi orbeenaad wadaa ina xuseenoowe ugaasiyo qabiilnimo kuwii ubax ku faanayey abtirsiinadoodii kuwii lagu alhuumeeyey waataa albaabkii la yimi agabtu nootiida miyaan maanta aafaadka dhicin amarkan loo sheegin waxaan idhi iraaq bay hayaan edabna layswaaye afkuunbay ka tooqaan sidii ooryahoo kale eh bootada ardaayada haddii aad asali moodo adunbaa awaaraha ku lumi oo indhacadayna waxay tidhi ilaahay hadduu qoon arrin u diido oo uu ibliisgebi ka rido sooma ururaane qalbigii engegay waanaduu oras ku dhaafaayo goormaa inkaatana heshae lagu alhuumeeyey waxaan idhi arbiyo laguma oga geesi aynaba e ininaha keliyaha iyo wadnaha iini kaga taale aanada tolkoodba uga roon uumiya kala ee maxaan ararta kaga daalayaa idig na loo gooye sidaan soo sheegay wuxuu cali xuseen gabaygan tiriyey kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo kontonkii wuxuu adiga ku xusuusiyey ma garan karo anigase wuxuu i xusuusiyey oraahdii ninka carbeed ee maahmaada noqotay oraahdii ahayd maanta shalay u ekaa dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waanaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebaymo